أيها الإخوة والأخوات وحفرحاض أولا له منهج أونلاين إليسو قدبيان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد waxaynu caawa u fadhinaa muxaadaradii saddexaad ama nadwadii saddexaad ee markaas waxa weyaan kamid ahayd min facaaliyaati dawra asayfiya muqaamatu fi masjid alhiil waa muxaadaradii saddexaad haddii xagga nawaad nadawaadka laga eegana nadwadii labaad weeyaan ee kamid a markaas facaaliyaadka dawradii markaas waxawey masaajidka socotay maanta waxaa meesha inoo fadhiya oo marti inoo ah sullatu min alculamaa oo insha allahu tacaala aynu ka faa-idaysan doono dhowr markaasi mawduuc oo kala duwan oo kale waxaweye xagga hortiinaba ku qoran mawaadiicda markaasi culimadu ay geli doonaan waxay u qoran tahay markaasi waxa weeyaan altashyiic watashayuc isla markaasi waxa weeyaan atafaruq iyo axkaamta uu leeyahay sidaas oo kale markaasi waxa weeyaan tafjiir iyo qarxinta iyo waxyaala loo yaqaaniyo mawaadiic kalaba waxaa markaasi insha allahu tacaala mawduuca koobaad aynu sii doonaa doctor rashiid xasan maxamuud oo inoo soo jeedin doona tashayuca iyo markaasi waxa weeya axkaamtiisa wakti waa iska kooban awgeed waxaan markaa microfoon kusoo dhaweynayaa doctoorka falyatafadal sheikhu mashkuuran omaidoor
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله انتاك بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل موضوعا ما أنت أنبعا وينفردنا قيبتي سهرة tashayuca amba waxa shiicada la yidhaahdo laga hadlayo waxa weeya mowduuc aada iyo aada u ballaadhan laakiin siday carabtuba tiraahdo waalxuru takfiihi اlishaara waاllabiibu biاlishaarati yafhamu eriyo koo kooban ayaynu ka sheegi doonaa macnan shiicada taariikhdii soo baxday waxay culamaa ulislaam ka qabaan waxyaalaha caqiidadooda u gaarka ah siday u fidaan iyo dhibaatada ay ku hayaan muslimiinta meel walba dhibaatadaasoo waaqica maanta taagan aynu wax ka sheeg sheegi doonno kelimatu shiica marka dib loogu noqday qaamuusa luga alcarabiya saddex arrimood baa soo hoosgelaya waa kow ashiicatu waxay noqon kartaa asxaab wehel iyo ahel ayay noqon kartaa tol iyo jamaacad bay noqon kartaa nebiyullaahi muusa calayhi asalaatu wassalaam fii suurati alqasas markuu ilaahay subxaanahu wa tacaala leeyahay faistagaatha bihi aladii min shiicatihi cala aladii min caduwihi fawakazahu muusa markii labadiin faistagaatha faistagaathahu aladii min shiicatihi cala aladii min caduwihi fawakazahu muusa faqadaa calayh labadii nina isdiriray midnaba bani israa'iil buu ahaa midna wuxuu ahaa faraacinadii markaa xukumayey masar ilaahay wuxuu ku tilmaamay kii muuse calayhi salaam ay isku ahaayeen qabiil min shiicatihi wa inna min shiicatihi la ibraahiim marka macnaha kelimatu shiica waa macno wanaagsan wax laga dida maaha waa macno qurux badan marka la yidhaahdo anta min shiicati fulaan waxaad ka tahay qabiilkiisi baad ka tahay tol baad isku tihiin marka lugawiyan waxaasaa looga jeedaa isilaax alculamaa waxay isku istilaaxeen ay isku raaceen shiicadu waxa weeyaan firqad diinta islaamka u nisbad sheegata oo astaan cad leh oo caqiido ka duwan caqiidada muslimiinta inta kale ayaa loo yaqaanaa shiicada shiicadaasi taariikhiyan waxay soo baxday cahdigii alkhaliifa araashid cuhmaan bin cafaan radia allahu canhu sida culamaa lfiraqi inta badan ay isku raaceen uu ka mid yahay ninkii la ohan jiray albakhdadi fi lfarqi bayna alfiraq iyo ibn xasm aahiri ilaahay ha u naxariista dhammaantood fi lmilali wاnixal lishuhrastani wa bin xasm lilfiraq culimo badan waxay isku raaceen in cahdigaas unugoodu bilaabmay berigaa dhibaatadii taagnay waa aabbaha uu ahaa ninkii la odhan jiray cabdullaahi bin saba alyahuudi waxaynu ogsoonnahay dhammaanteen khilaafka ummadda soo dhex galay iyo tafaaruqa ummadda soo dhex galay wuxuu bilaabmay cahdi cuhmaan bin cafaan maxaa u sababa waxaa u sababa nin soo galay diinta oo u nisbad sheegtay ujeeddadiisuna ay ahayd inuu diinta hoosta ka buriyo inuu diinta la dagaalamo laakiin ismuu muujin ninkaas wuxuu ahaa nin cabdullaahi bin saba ilyahuudi la yidhi yaman buu ka yimi madiinuu yimi khaliifatu lmuslimiin markaas oo cuhmaan bin cafaan cahdigiisii bay ahayd ninkaasu wuxuu isku dayey inuu ummadda ku kiciyo inuu yidhaahdo cuhmaan bin cafaan godobo far badan buu ka galay islaamka waxyaalo badan buu sheegtay culamaa taariikhi markii dib loogu naqday arrimaha wax sugan waa laga waayey hadday jiraanna wuxuu ahaa qalad bashari ah oo cid walba ka suurtogeli karaa almuhim ninkaasi hawshiisi uu sii waday waxay ku kaliftay markii dambe inay dilaan cuhmaan bin cafaan ciddii la socotay oo isagoo habeen gurigiisa ku jira oo salaadiisii iska tukanaya qiyaamuleyl inay u soo dhaceen ay kurka ka jareen khaliifatu raashid cuhmaan bin cafaan radia allaahu canhu wa ardaah unugii tashayuc horta halkaasuu ka bilaabmay wuxuu ku andacoonayey ninkaa la yadhahdo cabdullahi bin saba xukumkii u gaarka ahaa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo ahlbeytkiisii gaarka ahaa ayaa laga afduubay oo waxaa qaatay rag kaloo qorashiina oo cuhmaan bin cafaan ka mid yahay iyo abubakr asidiiq iyo cumar bin khadaab radia allaahu canhum ajmaciin waxaa dhacay inuu halkaa tafaaruqu ka bilaabmay muslimiintii khilaaf dhexdooda ka aloonsamay laba qaybood markaa loo kala jabay qayb markaa doonaysay in argoosato cuhmaan bin cafaan uu hogaaminayay saxaabigii jaliilka ahaa ee mucaawiya bin abi sufyaan oo markaa u ah duqa u ilaaliya amba xukuma shaam meeshii la odhan jiray khaliifat lmuslimiin cuhmaan bin cafaan halkaa uu magacaabay iyo ninkii la doortay ee culammadii saxaabada madiine joogay ay doorteen hu cali bin abi aalib khilaafku halkaasuu ka abuurmay qoladii ku andacoonaysay aalulbeyt iyagu markiiba macaawiya bin abi sufyaan iyo kooxdaas way qaniineen waxyaalo badan oo cibaaraad far badan bay ku sufeeyeen ilaa cahdiga ay gaadhsiiyeen inay gaalo yihiin kabacdi waxaa ka soo dhex baxay dad huluw aad u sameeyey oo cali bin abi aalib radia allaahu canhu markaa ka dhigaya sifaat min sifaat aluluhiya ku tilmaamay waynu ognahay markii uu yidhi cali bin abi aalib lamaa ra'aytu alamra amra munkara ajajtu naaran wa dacawtu qambara markaan arkay arrinku arrin aan laga amsi karayn qambarow qambar nuuxu ahaa xogahiiisu ahaa lamaa ra'aytu alamra amran munkara ajajtu naaran wa dacawtu qambara wuxuu gubay siday culammada badankoodu leeyihiin ciddii tiri yaa cali waxaa tahay allah tacala allahu can daalik waxay la baxeen magac la yidhahdo calow ilaahiya iminka way jiraanoo tafiirkoodu waa qolada la yidhaahdo annusayriya ee xukumo suuriya iminka waxay aaminsan yihiin inuu cali bin abi aalib radia allaahu canhu inuu ilaahay yahay shiicadii markaa laba qaybood bau noqdeen qayb huluugaa samaysay iyo qayb tiri waxaan anagu garab taagannahay ahlubeytkii halkaasay horta ka tafiirmeen siday kolba u soo socdeen sida caqaa'idkooda kolba wax lagu soo dhex ridayey waxaa jirta risaalad jaamacadda alimaam maxamed bin sacuud ee sacuudiga laga qoray oo loo magacaabo mi'ad shabah bayna ashiica waalyahuudiya boqol shabah baa ka dhaxeeya boqol arrimood bay isugu imanayaan yahuud iyo qolada shiicada sheegata maxaa yeelay maadaama muasiskii uu yahay cabdullahi bin saba alyahuudi suntuisii baa ku soo duxaysay waxaanuu sheeganay wile diin baa wadaa iyo ahlulbeyt baan markaa u hilinaya shiicadu markay halkaa taagan yihiin firaqoodu way farabateen alimaam axmed bin xambal wuxuu yidhi shiicadu waxay gaadheen labi-iyo toddobaatan firqadood iyagoo keliya laakiin afarta ugu waaweyn ee shiicadu ay u kala baxday afarta ugu waaweyn ay shiicadu u kala baxday waxaa ka mid ah qolada la yidhaahdo alinay cashariya iyo qolada la yidhaahdo alismaaciiliya iyo qolada la yidhaahdo annusayriya amba alcalawi ilaahiya iyo qolada la yidhaahdo azaydiya waxaa ka sii hadhay marka afartaa qolo iyaguba way sii tafiirmeen way kala qubqubmeen iyaguba maanta firaq fara badan ayay yihiin waxaa la ysku raacay culamaa alislaam ay isku raaceen meel walba iyo cahdi walba iyo casri walba inay shiicadu ayna ka tirsanayn alfirqa annaajiya way ka baxsan yihiin nebiga sala allahu calayh wasalam xadiiskii ka soo arooray ee ahaa sataftariq hadihi alumma calaa halaatin wa sabciina firqa kulluha fi nnaar ila waaxida qaaluu man hiya ya rasuula allah qaala maa ana calayhi alyowma waasxaabii kuma jirto firqat shiica la yidhahdaa way ka baxsan tahay maxaa yeelay caqaa'idkooda haddaynu wax ka sheegno kow waxay aaminsan yihiin ina saxaabadu dhammaantood gaaloobeen toddoba mooyaane toddobadaa marka lala munaaqashaeyo la yidhaahdo maxaad uga soocdeen maadaama aada gaalaysiiseen intii kale iyo intii badnaydba saxaabadii ilaa saxaabadii nebiga sala allahu calayhi wasalam على أصح الروايات siduu sheegay بن xجر الcسqلاني عليه رحمaة الله في xaجة الوداع بqل iyo aفaر iyo toban kun bay ahaayeen ciddii la xajiday nebiga salى الlaهu عليه وasلم intaasiba waa gaala yidhaahdeen toddoba mooyaane way ugu horraysiinayaan الثaلاثة الkhلفاء أbu bakri iyo cmar iyo cثmaan بن cafاan way ugu necab yihiin labada khaliifa أbu bakr و cmar bal waxaa jira ducaa ay ku ducaystaan markay u tagaan xabaalahay wax ka doonaan waxaa jira ducaa ay aaday ugu ducaystaan oo la yidhaahdo ducaa sanamay qoraysh xadiis bay iyagu soo warinayaan axaadiistooduna wax sanado wax raadoo loo raaci karaa ma jirto bal waxaa jira kitaabka ay aada u aaminsan yihiin ee la yidhahdo kitaabu alkaafi lixujat alislaam alkulayni wuxuu u dhigmaa saxiix albukhaari inagu aan haysanno kitaabka waxaa laga helayaa sanad loo magacaabo sanadka dameerka waxay gaadhsiiyeen inay xadiis ka soo wariyaan dameerkii markaa dusha uu ka saarnaa abujacfar saadiq oo xadiiskii uu sheegay abujacfar saadiq waxaa soo wariyey dameerka markaa waaa culammadu waxay u yaqaanaan sanad ulximaar kitaabkaa sidaasa waxa ku jira ducada ay leeyihiin ilaahay baan ugu markaa ugu dhowaanaynaa ee caddaynaya in abu bakr wa cumar min ahli naar ay yihiin waxay idhaahdeen allaahuma alcan sanamay qoraysh wa taaguutayhima wa jabaruutayhima allaahuma alcanhumaa lacnaa walcan man laa yalcanhumaa xadiis weeyaan iyagoo ay shaystaan marka caqiidaday ka qabaan saxaabada waa noocaas maxaa caqiidada aada u fog saxaabada ay uga qabaan waxay yidhaahdeen cilmi bay qariyeen cilmiga qariyeenna waa cilmigii aalilbeyt ina xukunkan aalilbeyt u xaq lahaa halka abubakr oo aalilbeyt aana ka mid ahayn aalilbeyt waxaynu ognahay aalilbeyt nabiy sala allahu calayh wasalam waxa weeyaan aalu jacfar wa aalu caqiil wa aalu lcabaas wa banu lxaaris bin cabdilmualib iyo dumarkiisii iyo ubadkiisii rag iyo dumarba intaasa aalilbeyt la yhahdo ahlusunna waljamaca werinka sii sifaynayaana waxay idhahdaan waa ciddii sadaqada waajibka ee sakadu ay ka xaaraantimooday sake ma qaataan albeyt iminka ahlulbeytka sheegta dunida waxa ugu horeeya ay qaataan waa sakada sakadu waa ka xaaraan ahlulbeyt nebiyu sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi innaa aalu muxammadin laa taxilu lana sadaqa xadiiskaasina waa saxiix marka waxay ka qabaan waxay leeyihiin cilmigaasaa la qariyey waa imat aalilbeyt ayaa xukunkii laga hor joogsaday gaalnimadaana way isku raaceen maadaama ay sidaa yihiin diintii way ka baxeen marka caqiidadooda xagga saxaabada intaasay ka aaminsan yihiin rag iyo dumar waa yahay aalilbeyt waxaa ka mida dumarkii nebigu sala allahu calayh wasalam uu guursaday nebiyullaahi wuxuu guursaday imisuu guursaday dumarkiisu imsay ahaayeen koob iyo toban imisuu ka dhintay sagaal لقد توفي السيوطي لقد توفي رسول الله عن تسع نسوة إليهن تعزى المكرمات وتنسب مركاسو سدا وتري waxay aaminsan yihiin koob iyo toban kaasiba inay gaalo yihiin markaasaa la yidhi sooyidinkii le aalilbeyt kuma jiraan hawshan iyagu waa bannaan wuxuu yidhi dumarku qabay aalilbeyt may ahayn ilaahay subxaana wa tacala wuxuu leeyay fi suurati alaxzaab markuu ka soo sheekeeyey ya nisaءa الnabiy ya nisaءa الnabiy inamaa yuriidu allahu liyudhiba cankum الrijsa ahla اlbeyt ilaahay wuxuu ku magacaabay sifadaasu siiyey iyaguna bay ka saareen waxay ahlilbeyt maaha marka ma qowlkooda la qaadanaya masaari iyo mise kalaamkii ilaahay kalaamkii ilaahay baa la qaadanaya caqiidaday ka qabaan saxaabada nebiga sala allahu calayhi wasalam labada sheekh ha uga horeeyaana waa caqiidadaas weligoodii allahood waxay doonaan ha sheegtaan weligoodii allahood waxay doonaan been ha ugu sheegaan dadka caqiidada rasmiga ah ee kutubtooda ku sugan ay ku camal falaan imika wakhtigan xaaligayn joogno wa taas weeyaan caqiidadooda ay aaminsan yihiin waxaa ka mida saxaabada markaan ka soo gudubno maxay ka aaminsan yihiin kalaamkii ilaahay iyo hadalkii ilaahay qur'aan alkariim maadaama ay saxaabadii gaalo ka dhigeen qur-aankana waxay noo soo gudbiyey waa saxaabo yaquul abu cabdiraxmaan asulami kunna laa natajaawazu cashra aayaatin xataa naclama maa fiiha saxaabadaa sida ahaan jiray qur-aankuna maanta bisanadi tawaatur ayuu nagu soo gaadhay ilaa maanta culimmada sanadka bixiya ilaa nebigii sala allahu alay wasalam bay sanadkaasi isku taxayahay waxay leeyihiin maadaama saxaabadii ay gaalo noqdeen dee kitaabkan waxa ku yaalaba lama aaminayo calayhi sidaa daraaddeed waxay ictiqaadeen inuu qur'aanku muxaraf u noqday waxyaalaha cajiibka yidhaahdaan inuu muxaraf ku noqday waxaa ka mida markay ka yimaadaan gaalay sida ay galaysiiyeen saxaabada waxay yidhaahdeen waxalliyaalo wixii shaqo ku lahaa aayaatu alimaama nasu cala alimaama ina xukumka iskale ay iska leeyihiin a'immatu aali lbeyt waa laga tirtiray oo aayadna kuma jirto maadaama ay sidaa noqotay diintii islaamka way ka baxeen kitaabkay noo soo wariyeen waxba kama jiraan maxay aaminsan yihiin waxay aaminsan yihiin musxaf la yidhaahdo musxaf faatima oo iman doona mahdiga imanaya ee iyagu aaminsan yihiin markaa kitaabkan maanta aynu haysanno waxay aaminsan yihiin inuuna qur-aankii ilaahay ahayn ee wax lagu dardarsaday ilaahay subxaana wa tacala wuxuu leeyahy innaa naxnu nazalna dikra wainaa lahu la xaafiduun annagaa soo dejinay annagaana ilaashanayna cidna uma ilaalinayso arrinka saddexaad ee astaan u ah caqiidadooda waxa wey waxay aaminsan yihiin inuu ilaahay u igmaday dadka amba basharka inay labiyo toban imaam ay hoggaamiyaan oo xagga ilaahay awood dheeraada ka haysta bal hulaadkoodu waxay aaminsan yihiin ninka la yidhahdo mujtaba shiraazi oo iminka saddexda nina ay dib ugu noqdaan aqoon uu ka mid yahay waxay aaminsan yihiin in alaa'ima alinay cashar uu ku jiro wax ilaahay xaggiisa sifaadkiisa ka mid ihi oo waxay yidhaahdaan basharun fii hay'ati albashar wa huwa sifatu min sifaati illaah ayaa ku jirta tacaala allahu can dalik waxay shabbahayaan caqiidaday aaminsan tahay kiristanku amba gaalada masiixiintii ciisa huwa bn اllah iyaguna waxay aaminsan yihiin huma awlaad اllah ayuu aaminsan yahay mujtaba shiraazi waana caan aqwaalkiisuna waxba lama qarin karo youtube-kaad ka helaysaan internetkaad ka helaysaan kutubtoodii baa dabacsood ka helaysaan marka waxay ka aaminsan yihiin aima اثnay cashar inay yihiin labiyo toban imaam uu ilaahay subxaanahu wa tacaala nas sariixa oona madmadow gelayn oona shaki gelayn inay diinta islaamka ay ku jirto inay ahaayeen dadkii ummaddan hagayey labiyo tobankaanin waxay ka bilaabmayaan cali bin abi aalib waxay ku dhammaanayaan nin maanta la sugayo oo la yidhaahdo alimaam athaani cashar alimaamu almahdi almuntadar waxay ku ducaystaan shiicadu cajala allahu farajah ilaahay si deg degaha inooga soo saaro imaamkaa labiyo tobnaad aabbihii wuxuu dhintay markay taariikhdu ahayd bal u fiirsada taariikhdu markay ahayd laba boqol iyo lixdan hijradii ayuu dhintay imsaa ka soo wareegay ya kun iyo boqol iyo googa baa ka soo wareegay intaa waa la sugayaa god madow oo la yidhaahdo saamura oo ku yaalla dalkan ciraaq maanta la yidhaahdo ayaa jimco walba way tagaanoo halkaasaa la sujuudaayo la sugaa oo ilaahay la baryaa oo la yidhahdo yaa ilaahay oo noo soo saar imaamkii mahdiga ahaa ee dhibaatada naga dulqaadi lahaa xukunka duniyada noo dhiibi lahaa halkaasa ilaahay la baryaa ilahaydana ma baryaan alxusein bay baryaan caqiidadooda waxaa ka mid a wahum mushrikuuna fi lictiqaad imika ninka shiicada ee caamadii hadduu kufo anagu isku gobol baa nahay dalka sacuudi arabiya magaalada dahraa la yahahdo wayna la degan yihiin jiiraan qaar baanu nahay madaaris baanu soo wada dhiganay jaamacadaanu soo wada dhiganay waanu wada shaqaynaa maalinta arrin adag ku yimaado yaa xusein buu odhanaya markaa nin caalimo culimmadooda ka midaa la yidhi waar yaa xusein waa lagula yaabayaa maa tiraahdi allah wuxuu yidhi haddaan idhaahdo yaa xusein amba yaa faatima amba yaa allah kulhum sawaasiya waa isku mid buu yidhi way sugan tahay waa la arkay waanu ka maqlnaa warka waa mushrikiin fii baabi اlistigaaثati wاlisticaanati shirku akbar mukhriju min almila marka culimmada islaamku sidaasay iskugu raaceen caqaa'idkooda waxaa ka mid a ee astaanka u ah ninka aana imaama alaima اlithnay cashariya siday iyagu ka qabaan aana ka qabin waa gaal innaga dhammaanteen waxay noo haastaan inaynu gaalo nahay maadaama ay fikirkoodii iyo caqiidadoodii iyaga u gaarka ahayd aanad ku raacsanayn iyagu waxay qabaan inaad gaal tahay oo waxay noo bixiyaan annawaasib annawaasibna waxa weeyaan ciddii aalilbeyt cadaawad u muujisay ayaa la idhaahdaa oona jeclayn aalilbeyt maadaama sidaa aynu noqonnay waxaynu noqonnay dad gaalo ah shiicadu intaasay naga aaminsan tahay waana arin ay isku raacsan yihiin haddaba dad badan waxay odhan karaan waryuu caqaa'idkan ma soo saaraane soo kuwan dadka muslimiinta iska dhiga ee marka meelaha lagu arko xarameynka lagu arko iyagoo qur-aankii akhrisanaya meelaha ay dowladaha islaamka ay u faafinayaan shiicadan waxaa kama shanqadhiyaane biley waxaanaad been ka sheegaysaa horta laba siyoodba waa lagu ta'kiidin karaa waa kow kutubtoodii oo damaanta taalla hadalladoodii iyaga aan laga soo warinayn waa sidaan loo baahnayne ee toos loo dhegaysanayo websaatyadii iyaga u gaarka ahaa eena cid kale wax ka qori karayn odaad akhrisanaysid intaaba waxaa qariyey caqiidad caqiidadooda ka mid ah oo la yidhaahdo attuqya attuqya waa beensheeg iyagu diin bay u arkaa wuxuu yidhi xadiiskoodii la soo warin jiray attuqyatu diinii wa diinu aabaa'ii waman laa tuqyata lahu laa diina lah marka haddaad tidhahdo war run ii sheeg maxaad ka aaminsan tahay waxaan wuxuu kuu sheegaya waxaad adigu ku aaminsan tahay saxaabada maxaad ka qabtaa huwa jiil اllahi اlmukhtaar waa ciddii ilaahay subxaanahu watacaala u gartay nebigiisa inay asxaabu noqdaan waar waxaan kale lagaa sheegaya ha dhegaysanin waayo intanu kuu sheegayaa diina attuqyatu waa been ka sheeg attuqyatu diinii wa diinu aabaa'ii waman laa tuqyata lahu laa diina lah ay aaminsan yihin markaa waxaaba wax isku wada qaatay dabbayntan ay noogula dhaqmayaan laakiin markuu arrinku ay dhab noqdo waxaasoo dhan way ka boodaan iminka dalalka ay gacanta ku qabteen waxaa ka mida ciraaq waxaa ka mida suuriya waxaa ka mida lebnaan waaxoodii way iska sheegtaan arrimihii ay qarsan jireen way la soo baxeen markay awood yar dareemaanba wixii ay aaminsanaayeen ay banka soo dhigayaan caqaa'idkooda astaanka u ah waxaa ka mid ah waxa la yidhahdo alimaam almahdi almuntadar almahdi lmuntadare shiicada u gaari waa inankii uu dhalay alimaam alxasan alcaskari imaamkii koobiyo tobnaad imaamkii koobiyo tobnaad inanku dhale inanku inanku dhalay taariikhdu markay ahayd laba boqol iyo lixdan ninkaasaa labiyo tobankii dhammaystiraya ninkaasina markuu yimaaduu soo baxo waxaa la yaalay wixii aanan shiico ahaynuu dilaya xukum shiicuu markaa dalkii ku xukumaya waayahay ninkaasu goormuu soo baxayaa ilaahay baynu ka rajaynaynaa bay ku leeyihin cajala allaahu farajah waxay culimmadu sugeen shaykhulislaam bin taymiya fii minhaaji sunna wuxuu sugay ninkii la odhan jiray alxasan alcaskari maata caqiiman ubadba muu lahayn ubadba muu lahayn markaa labadaas sida lagu dabaqayo ayaa fikirkeedii la doonaya inay keenaan nin dhintay bilaa ubad ah iyo taarikhdu markay intaa ahayd oo ilmaha yar muyna weynaanayn mayna wax u kordhayn mayna jirhkiisu muxuu siduu noqonayaa bal waxay aaminsan yihiin nusayriya qolada la yidhaahdaa in cali bin abi aalib aanaanu dhiman uu nool yahay uu ilaahay siduu u xulay uga xushay basharka ciisa bin maryam uu cirka u geeyey inuu sidaasna u noqday cali bin abi aalib uu soo noqon doona isaga marka waxba yaana kusii dheeraanin caqaa'idkoodu waa caqaa'id diinta islaamka ka fog laguma nisbad sheegan karo abadan wa aslan caqaa'id fara badan oo hallowsan bay qabaan waktiguna wuu inagu kooban yahay caqaa'idkooda waxaan kaga baxaya ay aaminsan yihiin baab lqadari waa muctazila oo waxay aaminsan yihiin wax la yidhaahdo albida'a albida'a firqat almuctazila astaanka waxa waa caqaa'idkooda markay baab alqadar ka hadlayaan inay yidhaahdaan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu dhaco mooyaane ma ogaan karo inagu waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala cilmigiisu waa saabiq yaclamu bishayi qabla ma kaan wma lam yakun low kaana kayfa yakuun ayuu ilaahay og yahay qadar allahu maqaadiira asamaawaati waalarda qabla khalqi samaawaati ardi hamsmiat caam wa kaana dalika fi lawxi maxfuud alxadiid fi saxiix bukhaari iyagu waxay aaminsan yihiin waxaasoo dhaca mooyaane ilaahay jaahil subxaanahu wa tacaala tanazaha allahu camaa yaquuluuna culuwan kabiira ogaan kari maayo waxaasoo sugnaada oo dhaca mooyaane caqiidadaana way aaminsan yihiin xaggii ilaahay subxaanahu wa tacaala edabdaro ayay ka aaminsan yihiin oo sifaatkii ilaahay waa jahmiyatu mucaila ilaahay magacna ma laha sifana ma laha umana sugna ayuu ka odhanaya marka kullu shari siduu imaam axmed buu yidhi kullu shari fii muctaqadi raafida magaca saxa ah ee dhabta ah in loo bixiyo ay ka dhalaalaan maha shiica shiicada ay ku farxaan maadaama aynu ihi shiicadu waa hiilintii loo hiilinaya ahlulbeyt dhammaanteenu aynu jecelnaya ahlulbeyt ahlusunna waljamaaca caqiidadooda waxaa ku jira naxnu nuxibu aala lbeyt siduu sheegay طaxaawi fii caqiidatihi wuxuu yhi naxnu nuxibu aala lbeyti wanaxfadu wasiyat اllahi fiihim udakirukum اllah fi ahli beyti fi صaxiix اlbukhaari wanukrimuhum lakin laa nagluu fiihim walaa nucadimuhum saasay caqiidadeennu ay tahay ahlilbeyt marka lasoo hadal qaado iyagu waxay ka aaminsan yihin ahlilbeyt waxyaalahaana diinteena ku sugnayn marka caqaa'idkoodu aad bay diinteena uga fogahay culimmaduna waxay isku raaceen inayna ahayn ciddii ilaahay subxaanahu wa tacaala yowma alqiyaama uu ka badbaadin lahaa naarta maadaama ay sifaadkaa la yimaadeen culimmadu maxay ku xukmeen magaala amse oo muslimiina su-aal weyn oo culimmadu aaday isku weydiiyaan weeyaan horta mid baynay isku khilaafin oo ah de caqaa'idka sidaasi waa gaalnimo qof aqoon sheeganaya oo cilmi sheeganaya oo ogolaanaya inay saxaabadu gaalo ahaayeen xadiis buu soo wariyey abu hurayra waa gaalo maxaan ka dhegaysani qaala allahu tacaala aayaddaasi ma sugna cid markaa mabdaa ka sheegaysa wal manhajkaasi manhaj kufriya ma aha culamaadu lislaami qadiiman wa xadiidan ma jirto maadaama culamaau lislaam ay isku raaceen in aljahmiya ay kufaar yihiin walaqad kafarahum fii kuli alamsaari khamsuuna fii cashrin ayuu ibn alqayim finuuniyadiisii leeyahay shan boqoloo caalim baa mar keliya gaalaysiiyey aljahmiya astaanka jahmiya u caamkaana waxa weyaan ilaahay subxana wa tacala uma sugna sifadna uma sugna magacna uma sugna shiicadu intaana way aaminsan tahay wax ka daranna way aaminsan tahay marka culimmadu waxay yidhaahdeen manhaju shiica wamaa hum calayhi manhaju kufriy waxaa timid takfiiru lacyaan magaalaa iyagu ashkhaastooda culimmadu islaamku waxay yidhahdeen caamatuhum dadka caamada ah eena aqoon lahayn eena cilmi lahayn lama gaalaysiin karo iyagoo xujada lagu ooga mooyaane dabaleega caamatuhum laysuu kufaaran xataa tuqaamu calayhim alxuja laakiin culimmadooda waaweyn iyaguna ficilka ay la yimaadeen waa ficil kufri tuqaamu calayhim alxujatu walburhaan markaa waa la dilaya nin sacuudiga jooga ayaa wakti wakhtiyada ka mid ah caaisha radia allaahu canha waa muctaqadka iyaguna ay isku raacsan yihiin أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأحب زوجاته له أي هذين فاحشة الزنا أي لطم إلهي سبحانه وتعالى واكي قرآن سودة شيء بري كدقي أرنكا كفوي طاهرة المطهرة إلى يومنا هذا وحي آمن سنه إن عايش أرنكا كجرتي مركا قال الإمام مالك من قال أن عائشة قد زنت بعد نزول الآيات فقد كفر وايا بالي يا إمامه وحير هو مكذب لله في كتابه إلهي مبيني إلهي نوح إليها إن الذين جاءوا بالإفك إفك نوا بينت وياه أرك بين بنقمة إلهي سبحانه وتعالى بريك دقي وحي أمسنه عائشة رضي الله عنه أرنكاس أي كأمسيه ilaa yowmina haada way u dabaaldegaan taariikhday leeyihiin waxay dhacday ghaswat muraysiic sanad khams lil hijra ayay qaswadii dhacday arrinkan sheekadu ay ku soo baxday ilaa imika way u dabaaldegaan tiifiyadooda waa laga arkaa way aaminsan yihiin markaa ninkaasi caaisha radia allahu canha buu wax ka sheegay dad ku xeerxeernaayoo muslimiina oo sunna ayuunbaa yidhi markhaati baynu qaadaynaa ninkan maxkamadda waa laga soo ashkateeyaa maxkamaddii waa laga soo ashkateeyaa waa laga soo ashkateeyey arrinkii way qirtay ninkii tunkuu iska saaro wuxuu yidhi kalib iqsan maayo waa diin waan aaminsanahay inay sidaa ahayd xukunkii culamadii baa loo gudbiyey majlisulqadaa la calaa fatwa ka soo saaray ina ninkaa la dilo ninkaa waa la dilo waa la deldelay waanu aragnay maadaama shay kufrigu la yimi xujadiina lagu oogay istutiiba alaaat ayaam baluu toobad keena baluu ka noqdaa wuu diiday xukunkii ilahay baa markaa lagu oogay marka culamaa ulislaam sidaasay u kala saaraan shiica ugu dambayn baqiya daqiiqatan hay ugu dambayn waxa weeyaan siday u fidaan shiicadu in yar bay ahaan jireen aqaliyad bay ahaan jireen laakiin juhdi dheeraaday muujiyaan dowladda maanta taaganee la yidhaahdo iiraan marka la eego miisaaniyadda ay difaaca iyo hubka iyo shaqaalaheeda ay siiso iyo miisaaniyadda ay ugu tala gashay inay madhabkan madhabu tashayuc ay faafiso waa isku mid baa la yidhi safaaradahoodu dunidoo dhan laba qaybood weeyaan qayb diblomaasi oo fiisooyinka iyo waxaa ka shaqeeya iyo qayb ay yidhaahdaan maktabu thaqaafi kii xamar laga furoo kale ujeeddadooduna waxa weeyaan inay si dabacsan ugu soo galaan marka hore adeeg bay u qabanayaan dhakhaatiir baa loo furayaa jaamacadaa loo furayaa hay-adaha dadkii masaakiinta caawinaysa halkan way yimaadeenoo qoladii la ohan jiray jamciyat alkhumayni alkhayriya oo london fadhida way timi dalkeenna somalilan laba sannadood ka hor ujeeddadooduna waxay ahayd dadka masaakiinka ee tabaalaysan baan wax siinaynaa guryahaan u dhisaynaa daw arrin lagu soo diirsanayo loo soo dhoweynayo qofkii aan ogeyn suntii bay malabkii kugu siinayaan sidaa way ku soo galaan wax badan way u hirgeleen way ku najexeen dalkan iraan la ohan jiray taariikhdu markay ahayd kun iyo laba boqol cahdi ismaaciil asafawi wax shiico iraan waxay ahaayeen boqol kiiba toban maanta shiicadu iraan waa boqol kiiba sagaashan tobanka kalena waa yahuudiya wax isku jira oo iraaniina dalalka inugu xeerxeersan dalka tanzaniya la yidhaahdo maanta xoog buu tashayucu ugu socdaa bal jaamacadaa jira oo ay la wareegeen ay dowladdii ka qaadeen dhaqaalihii cuslayn jiray iyagu la wareegeeno dowladda iraan la wareegtay markaa dagaal bay ku jiraan tira marka la sheego intay tahay caalam islaamiga inta shiicada ku jirta afar boqol oo malyan bay iyagu sheegtaan shiicadu inuu ifka ku nool yahay afar boqol oo malyan oo shiici intaasna muslimiinta marka loo dhigo waa boqol kiiba shan iyo toban ayay yihiin meele way ku badan yihiin oo dalka iraan la yidhaahdo boqol kiiba sagaashan waa shiica ciraaq iminka xoog ay shiica uga dhigana ninkii dhintay sadaam xuseen ayaa hor joogsan oo gacan bira ku hayay ninkiina way ka takhalluseen taariikhdooda marku lagu noqdo had iyo jeer gaalada iyo iyagu waa xulufu markay cadowgu noqdo ahlusunna dalka lebnaan la yidhaahdo soddon sannadood ka hor shiicadu waxay dad aada loo yeeso maantana xukunkii iyagaa haya dalka baxreen la yidhaahdo dirqi buu ku sugtay afgembi baa laga gaadhay saddex sannadood ka hor dowladaha afrika ay xoog ugu nashriyaan waxaa ka mida nigeria galbeedka africa nigeria nigeria soddon sannadood ka hor waxaa la yidhi wax shiica may jirin qaadiriyaa jirtay iyo duruq suufiya duruqu suufiyana waa halka ugu jilicsan ay ka soo tallaabaan shiicadu mabda bay isugu yimaadaan aalulbeyt ay labaduba ay sheeganayaan labaduba aalulbeytan waxba ka ogeyn labaduba ay jahwareersan yihiin oo madhab ahlusunna waljamaaca labadaba wuxuu ku sheegaya inay mubtadaca yihiin labadaasay isu soo uriyaano isugu soo dhowaadaan meesha suufiya joogto weliba timaweyn iyo hulaa ay joogto shiicana ka day masar xaggay ka soo gelayaan imkay ka soo siqayaan waa suufiya duruqu naqshabandiya alrifaaciya altaajiriya alqaadiyaniya alqaadiriya wixii oo dhan firaqii iyo durqii ka jir masar ka jiray intiiba imka shiicay noqdeen lacag iyo dumarna waa la siiyey laba arrimoodna ummadda way ku fidiyaan waa kow waa adduun iyo waxa la yidhaahdo nikaaxulmutca nikaax lmutcana waa zina dumar calcadoodee fursa ayuun baa layidhi afrikaankii waa laydin guurinaya kowdha marka tii hore iyo tii dambaba intay ka tegeen ayuun bay yidhahdeen kanaaba saxa xoogaa yaro dhadhanka ayuu- ayuu dhacdhacayaan marka dalka nigeria la yidhaahdo faraxun buu ku hayaa tashayicu nin sheekho caalim oo la ohan jiray internetka golo magaciisa ku dhuftaa la yidhaahdo jacfar ninkaasi jaamica alislaamiyu ka baxay nin daalibulcilm uu ahaa anigu waan aqaanaa wuxuu gaadhay mustawa uu noqdo naaib culamaa naaib majlis culamaa nigeria ninkaa way ka takhalluseenoo way dileen taasna waa u astaan oo cahdigii saxaabada ilaa yowmina haada waxa tafjiirka khawaarijta baray ikhtiyaalaadka baray kadib iyo lifaaq iyo beenta baray waa tashayuca marka waktiguna wuu inagu kooban yahay shiicadu way caalam islaamiga xoog bay ugu faafinayaan awood dowladeed baa ka dambaysa jamciyada keligood socda ma aha reer galbeed baa ka dambeeya gaaladu way tashjiicinayaan xilfigan maanta dhisan ee adduunka khalkhalinaya waa daacish oo fikirka shiicada aaminsan oo laga maamulo iiraan iyo reer galbeedkii oo la dagaalamaya islaamkii labadaasaa isbahaystay reer galbeedku iminka been buu inoo sheegay wuxuu leeyahay shiica irhaabiin weeyaan irhaabiin xaggooda kama aha oo siday u daydayayeen raggii kale ee gantaallada iyagoo jooga meel aan la garanayn ay ku soo dhufanayeen xasan nasrullaat wuu jiraa lebnaan maxaa wax looga qaban laaya xalayaal wax looga qabanaya ma jirto waayo hadafkoodii bay ku fulinayaan labaduna waa xulufo marka gabaabsiga iyo ugu dambaynta iyo gunaanadku waxa weeyaan waa firqatu munxarifa diinta isla diinta ilaahay ka fog in laga hortago weeyaan oo la ogaado khatarkooda iyo dhibaatadooda oo laga yeelin adigoo miskiina oo bakti iyo eh, gaajo u dhinta ayaa lagu qaatay adigoo waxaa ka dhergay waxooda qofka muslimkay meel ka soo gaadhayaan dhibaatayda ku hayaan xamar waynu ognahay inay markaa u dhiig fogsanaanaan weeyaan oo arrimaha aynu iska ilaalino indho dheer iyo kuwa gaabanba aynu ku eegno arrimahaas wallaahu aclam sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin أيها الإخوة والأخوات انتين كل من محاضرة علمية دو سيدان وكلا وحيدي كغتغينا بحفظ الله تعالى ورعايته مع تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد